halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a sida aan idiin sheegnaba waxaa maanta magaalada muqdisho hay-adaha amniga soomaaliya ay ku qabteen boorasooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacago iyo siday diyaarad ka timid dalka isutagga imaaraadka carabta waxaa haatan khadka si toosa ugu jira wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir habeen wanaagsan maxaa kusoo kordhay arrintii diyaaradda iyo lacagtaba
diyaaradda siday lacagta laga lahaa dowladda imaaraadkuna lahayd lagu hayo garoonka muqdo hay-adaha amniga ahaan hay-adda gursada sirdoonka soomaaliya ayaa guud ahaan arrintaasi hadda gacanta kuhaysta lana wakala lacag ka saarle diyaaradda oo cadarkeedu warar kala duwan uu kasoo baxayay ila ku dhow dhow waxay ujeeen in lacagta ay gaaraysa sagaal milyan iyo lix boqol lix kun iyo shan sagaal milyan iyo lix boqol oo kun oo hor ay tahay inka waararka ugu dambeysa noqon karin laakiin saraakiishan ayaa lacagtaasi la wareegay sargaalka nabadsugida qaranka ayaa ka qaada garoonka muqdisho waxaana lacagta la geeya bangiga dhakhasil ee xqiijiyeen la ka tirsan hay-adda nabadsugida iyo sarkale saraakiin gacanta ku haysa bangiga dhaqan soomaaliya oo lacagtaasi la geeyay islamarkaana dowladda xaqiijisay inay gacanta ku haysa lacagta lagaata garoonka muqdisho gaar ahaan diyaaradaas laga lahaa imaaraadka kana soo degta garoonka muqdisho mo cabdulqaadir saraakiisha dowladda si rasmi ah ma uga hadleen lacagta
hay-adaha dowladdu kama hadlin wax faahfaahinay xog badan ilaa hadda lagama bixin lacagtan iyo maaragtay diyaaradaha ay ku timid laakiin documenty ay v od goorna khusaya in lacagt iyo xogteeda dooramaayka warhaysay kan iyo ogolaanshaheeda waxa dalbay ama ama airportka iyo hay-adaha ay quseysay wargeliyey ayaa xooga dalka soomaaliya warqad uu ku saexan yahay iyo wadatay diyaaradda ama safaaradda imaaraadku oo la xariisay in lacimaanshaheeda laga warhayo lacagta waxa sheegay in loogu talagalay lacagtaadka badan loogu talagalay sidoo kale hooba ay ka wada safaaraddu soomaaliya gaar ahaan warqaday toos ugu socotay meelaha qaar marka laga hadlayo ama ogolaanshaheeda xarun lagu tababaro ciidamada xooga dalka imaaraadka tabaran la yidhaahdo janaal gordon warqad waxay ahayd in ujeedku kafaysnaado waxaana jirta in ogolaashuhu marka loo eego dukumentiga fioodu heshay in dowladda soomaaliya kawareysaaan taliya xooga dalka warqad oo u qoray islamarkaana warqadaas ay wateen warqadaas goor dhaweed ayay fioshay fayl cadeyneysaa inkastoo warar kale soo baxayeen iyo hadalhaynta lacagta walow cadarka lacagta imaaneysa warqada ku cadeyn nuur
ugu dambeyntii diyaaraddii iyadu maxaa laga yeelay
diyaaraddu muran badan kama taagleen marka laga hadlayo waxaa xooga iyo dooda ka taagneed waxay ahayd lacagta saaran iyo waxaa laga yeelayo diyaaraddu weyna markii horeba waxaana la xusay inaysan diyaaraddu ku hoosbeyn dowladmaadkeeda marka laga hadlayo soomaaliya in farayka muqdisho uu imaan jiray sidoo kale magaalada boosaaso xarunta gobolka bari oo dowladaadkeeda ka jiri jiray imaan howlo kala duwan ayuu ka wada soomaaliya gaar ahaan tababaro uu ka bixiyo meelo kamida sida la xusay sidoo kale tababar looga baxay magaalada muqdisho xarunteedana ku taala iyo howlo kale marka falaykan ama diyaaradan waxaa la ii sheegay oo ii sheegeen hay-adda saadaasha hawada visitlatationka la yidhaahdo in falaadkeeda soomaaliya usafoos guud ahaan oo hore imaan jirtay gaar ahaan magasaase iyo muqdisho imaan jirtay waxaa laga xaqiijiyey in falaadkan dubai disho uu ku yimid maanta taariikhda sideeda april ay taas laga xaqiijiyey saraakiil ku dhow dhow hay-adda scam ama sisitationka qaabilsan marka xaaladda diyaaraddu door badan kama taagneen laakiin waxaa laga hadlay lacagtaas ay ahayd waxaana ay ku goodeen imaaraadku ama laga xaqiijiyey fiodina gursigaas ay heshay in dalabku ma codsi la xiriira in lacagtaas la ogolaadaa inuu usoo qoray adayaha ciidanka xooga dalka warqad umayahana la helay oo la xiriira taariikhda diyaaradda aad ayuu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo khadka magaalada muqdisho si toos ah ugu jiray halka aad nagala socotaan waa v o a